bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waa darsigeennii labiyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba waana darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo cadiy bni xaatim ata-i sayidina cumar muxuu ka yidhi anta haddaad tahay caddiy aamanta waad rumaysay alle iyo rasuulkiisaaad rumaysay id waqtigii kafaru ay kufriyaan kuwii reerkiina ah wa carafta xaqii ayaad garatay id waqtigii ankaru iyaguna ay dafireen wa wafayta waad oofisay oo waad fulisay wixii aada ballan qaatay id qadaruu markii iyagu ay khayaaneen wixii ay ballan qaadeen wa aqbalta adiga waad soo jeedsatay id waqtigii adbaru iyagu ay sii jeesteen cumar ibn khadaab ayaa yidhi fi sanati sanadii ataasicati ee sagaalaa lilhijrati hijrada sanadkii sagaalaad ee hijraa hijrada daana waxaa u hogaansamay lilislaami islaamka melikun nin madaxa oo boqora oo min muluukil carabi carabta boqora boqoradeeda ka mid a carabta boqoro waaweyn oo saamayn ahaan jirine ninkii reer madaxu ah yaa mararka qaarkood boqor isku magacaabi jiray sida soomaalidaba qabaa-ilka qaarkood nin madaxu oo boqor laleeyahay ad arki boqor boqor hebel boqorna maaha de waa reer buu madaxu yahay melikun boqoroo min bulu min muluuki alcarabi carabta boqoradeedii ka mid a yaa u hogaansamay islaamka bacda nufuurin carar iyo didmo uu ka daday kadid ka diday islaamka kadib muddo dheer buu islaamka ka didsanaa kana cararsanaa nufuur waa didmo walaana wuu u jilcay qalbigiisaa u jilcay lil iimaani iimaanka yuu qalbigiisu u jilcay laana wuu jilcay weeye laana wuu jilcay qalbigiisu liliimaani iimaanka ayuu u jilcay bacda icraadin muddo dheer oo uu ka jeestay isla iimaanka uu ka jeestay icraadin kajeej ka jeedsasho uu ka jeestay iyo wasadin is-hortaag uu xaqa is-hortaagayaba in xaqa la galo oo iimaanka iyo xaqa iyo islaamnimada ayuu dadka u diidi jiray ilan madaxa ayuu ahay wa actaa wuxuu siiyey ataacata hogaansan yuu lirasuuli rasuulka siiyey sala allahu calayhi wasalama bacda ibaa-in diidmo kadib muddo dheer uu diidanaa daalikum ninkaasi huwa isaguba cadiy bnu xaatim ataa-i wey alladii xaatimkaasoo yudrabu lmathalu tilmaan ama ama maahmaah looga dhigo bijuudihi may bijuudi abiihi aabbihi deeqsinimadiisa taa-i haddaad maxaatimu taa-i waxa weeyaan deeqsinimo markii la xusuusto kow isagaa yaa tusaale u ah waritha wuu dhaclay wuu dhaxlay cadiyun cadi alri'aasata madaxnimada yucan abiihi aabbihi buu ka dhaxlay fa malakathu waxaa madaxa uga dhiga waxaa ka dhigatay fa malakathu waxay tayun tay-un qabiilka reer tayo la yidhaahdo yaa calayha iyaga iyada yay boqor uga yay ka dhigatay fa malakathu waxaa boqor ka dhigatay tayu calayha iyada ayaa boqor ka dhigatay wa faradat lahu waxay u qoondaysay wa faradat lahu waxay u qoondaysay alrubuca afar meelodow meel min khanaa-imihaa wixii xoolo ay soo dhacdo caadi bay dhacuyuu isaga ahaan jiray marka ninka madaxda ah isaga oo aan dagaalka ka qeyb gelin yaa wax alla wixii lasoo dhaco rubuc ayuu lahaa mirbaacna waa la yidhaha marka mirbaac mirbaaca aada maqlaysa waxa weyan waa rubuc afar meelodow meel yuu iska leeyahay oo la siinaya wa aslamat waxay u dhiibtay ee farta ka saartay wa aslamat waxay farta ka saartay raatayi ilayhi isaga alqiyaad hogaankoodii ayay u dhiibteen saas u ahaa isa- marka ninka xaalkiisu nin wuxuu ahaa ay u shidan tahay walamaa markii sadaca uu caddeeyey uu daboolka ka qaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bidacwati lhudaa yeedhitaankii iyo dacwadii hanuunka iyo walxaqi xaqi yacni markii fasdac bimaa tumar ay soo degatay oo saddex sano kadib oo dacwadu ay ahayd mid qarsoodi ah oo qof qof dadka dacwada loo gaadhsiinaya markii dambe rasuulku uu caddeeyey markaa iyada ah walamaa markii sadaca uu caddeeyey uu daboolka ka qaaday alrasuulu rasuulku rasuulkii alkariimu ee karaamada iyo sharafta badnaa bidacwati al- alhudaa dacwadii hanuunka iyo walxaqi oo wadaanad ay hogaansantay hogaansantay wadaanad ay u hogaansantay lahu rasuulka iyo islaamka alcarabu carabtii xayan jilib bacda xayan jilib kale ama laf kolba qole ay isdhiibtay ay rasuulka ay islaamka u hogaansantay markay taasi dhacday ra-a wuxuu arkay cadiyun ninka cadiy lahaa wuxuu arkay fii dacwati nabiyi nabiga dacwadiisa oo islaamka ah wuxuu ka dhex arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhex arkay zacaamatan madaxnimo meesha inay mada- madaxnimo ka soo socoto rasuulku madax noqon doono madaxnimadaasoo tuushiku sigaysa an taqdiya inay baabi'iso calaa zacaamatihi isaga madaxnimadiisii waxaa kaloo ka arkay meesha wa ri'aasatan madaxnimo ri'aasadaasoo satufdi dhaxalsiin doonta ama horseedi doonta midkaa rabtaba dheh tufdi horseedi doonta ilaa isaalati ri'aasatihi isagoo cadiya madaxnimadan maanta haysto inay baaba'do ama tirtiranto sidaa daraaddeed facaada wuxuu la coloobay alrasuula rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ashadda alcadaawati colaatii ugu darayd ayuu la coloobay wa huwa isagoo cadiy laa yacrifu rasuulka aan aqoonin wa abqadahu wuu nacay rasuulkii ayuu nacay abqad acdama albuqdi nacaybsho kii ugu darnaa ayuu u cadhooday uu nacay qabla an yaraahu isagoon arkinba wadalla wuxuu ku sugnaa uu daa'imay calaa cadaawatihi colaadiisii lil islaami islaamka uu col la ahaa qariiban wax ku dhow min cishriina caaman labaatan sano xataa intii sharaxa allaahu alla uu waasiciyey sadrahu xabadkiisa lidacwati alhudaa dacwadii hanuunka iyo walxaqi xaq walislaami cadiyi ninka la yidhaahdo cadiy ibnu xaatim islaamkiisa waxaa u sugnaaday qisatun sheeko qisadaasoo laa tunsaa aan la halmaamin amaan la iloowin la iloobin ee falnatruk aan u dhaafno lirajuli ninka nafsihi nafhaantiisa alxadiida inuu ka sheekeeyo can qisatihi qisadiisa ama sheekadiisa uu ka sheekeeyo maxaa jira fahuwa isaga biha inuu isagu ka sheekeeyo sheekadiisa awlaa ku habboon wa biriwaayatihaa inuu iyada wariyana ajdaru ku habboon oo ku mudnaan badan marka muxuu yidhi isagoo ka sheekeynaya qaala cadiyun wuxuu yidhi maa min rajulin nin ma jirin buu yidhi oo min alcarabi carabta ka mid a ninkaasoo kaana ahaa ashadda mid ka daran minii aniga karaahatan nacaybsho lirasuulilaahi rasuulka ilaahay aan necbahay nin iga nacaybshan badan walow abijahlna ha ahaadee intaan necab intaan necbaa in la eg waa laga yaabaa ruux necab inuu jiro laakiin ruux iga necbaay ma jirin buun xiina markii samictu bihi aan maqlay maxaa jira faqad kuntu waxaan ahaa imra'an nin baan ahaa shariifan oo madax wa kuntu waxaan ahaa hadda- waxaan ahaa haddana nasraaniya nin nasraani ana waan ahaa wa kuntu waxaan ahaa asiiru fii qowmi qoladayda ama tolkay ama reerkayga nin maaragtay ku nool oo bil mirbaaci mirbaacaan kula noolaa mirbaaci waa afar meeloodoo meel wixii lasoo dhaco intaan la qaybinin yaa afar meelood loo dhigi meel baa la siin isaga fa aakhudu waxaan qaadanayay buu yidhi alrubuca afar meeloodoo meel min khanaa'imihim waxay soo dhacaan kamaa sidii kaana uu ahaa yafcalu kii uu sameeyey khayri aniga rag aan ahayn oo min muluuki alcarabi carabta boqoradooda ka mid a ayaa saa wada yeeli jiray falamaa markii samictu aan maqlay birasuulillaahi rasuulka ilaahay markaan maqlay karihtuhu waan nacay buui walamaa markii caduma uu weynaaday amruhu arrintiisu ay weynaatay oo washtadad ay xoogaysatay showkatuhu dowladnimadiisu ay xoogaysatay cududiisu ay xoogaysatay washtadad ay adkaatay showkatuhu cududiisu oo wajacalad ay bilowday jiyuushuhu ciidamadiisu wa saraayaahu iyo ilaaladiisu tushariqu inay xagga bari ku fogaato wa tuqaribu xagga galbeed ay aaddo ay ku fogaato fii ardi alcarabi dhulka carabto idil qultu waxaan ku idhi ligulaamin addoon oo lii aan ahaa anigu aan lahaa oo aniga ii sugnaaday oo yarcaa ibili geelayga raacaya waxaan ku idhi laa abaa laka go-an ahayn saasuun iska dheh waryaahe go-an ahayn acdid lii ii diyaari min ibili aniga geelayga waxaad iga diyaarisaa nuuqan halo halo simaanan oo cayilan sahlat alqiyaad oo hayin ah hayin ahoo in la hogaamiyo ay fududdahay warbad warbidha ku dabar oo ku xidh qariiban minii meel aniga ii dhow maxaa jira fa in samicta haddii aada maqasho fa in samicta haddaad maqasho bijeyshin ciidan oo limuxamedin moxamed uu leeyahay aw bisariyatin ilaalo oo min saraayaahu ilaalooyinkiisa ka mid ah qad wadi'at inay soo caga dhigatay haadihi albilaada dhulkeennan dhulkan inay soo caga dhigatay haddaad maqasho fa aclimnii iyo ogeysiyo arrintaa ii sheeg wa fii daati khadaatin subax subaxaha ka mid a aqbala calaya waxaa i soo aaday ulaami addoonkaygii wa qaala wuxuu yidhi yaa mowlaaya sayidkaygiiow maa wixii kunta aad ahayd tanwii kii niyeysan ama damacsan an tasnacahu inaad samayso wixii aad niyeysnayd inaad samayso idaa markii wadi'at ay soo caga dhigato ardaka adiga dhulkaaga khaylu muxamedin nebi muxamed fardoolaydiisii ama fardihiisii fasnachu l-aan hadda samee samee hadda wixii aad rabtay inaad samayso haddii fardoolaydii nabigu ay soo caga dhigatay dhulkan wixii aad rabtay inaad samayso hadda samee maxaa jira way soo caga dhigatay fa qultu waxaan ku idhi walima oo maxaa dhacay qaala wuxuu welima maxaa thakiladka umaka hooyadaa ku weyde hooyadaa gablantee fa qaala wuxuu yidhi innii anigu ra-aytu waxaan arkay raayaatin bandiirado ama calamo oo tajuushu xulxulaysa khilaala diyaari guryaheenna xulxulaysa dhexdooda fa sa'altu canhaa markaasaan weydiiye oo waxaan idhi maxayin kuwani fa qiila lii waxaa la igu idhi jiyuushu muxamedin nebi moxamed ciidamadiisii weeye fa qultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi marka cadiy baa dhahay fa qultu waxaan ku idhi cadiy haddaan ahay lahu addoonkayga waxaan ku idhi mar hadday saas tahay acdid ii diyaari lii aniga annuuqa halihii allatii halaha soo amartuka aan ku amray biicdaadihaa diyaarinteeda aan ku amray ii diyaari waqarribhaa dhowee mini ii soo dhoweeyo agteeda keen uma nahadtu waan kacay oo waan hinqaday lisaacatii isla waqtigaygiiba fa dacawtu waxaan u yeedhay ahlii xaasaskaygii iyo ehelkaygii iyo walaalahay waa awlaaddii carruurtaydii ilaraxiili in la safrayo oo la anbabaxayo oo laga guurayo in laga guurayo ilaraxiili in laga guurayo can il ardi dhulkii in laga guurayo allatii dhulkaasoo axbabnaaha aan jeclaanay oon jeclayn intii baan u sheegay wajacaltu waxaan bilaabay uqiddu sayra socodka inaan boobsiinayo uqiddu inaan boobsiinayo ay usricu inaan boobsiinayo assayra socod naxwa bilaadi shaami loo soconaya xagga bilaadi shaam lialxaqa si aan u gaadho oon ugu biiro biahli diini diintayda dadkeeda oo min annasaara nasaare ah wa anzala baynahum wa anzila baynahum iyaga dhexdooda inaan ku furo oon halkaa dego waqad acjalanii waxaa iga dedejiyey alamru arrinta ayaa waxay iga dedejisay yani dhaqsaha iyo cabsida waqad acjalanii waxaa iga dedejiyey oo deg deg iga abuuray alamru arrintii igu dhacday markaas can istiqsaa'i ahli dadkayga o dhan inaan soo tiriyo oon idhaho hebel ma joogaa hebel ma soo fuulay hebel maynala socdaa arrintaa inaan idhaahdo oon dadkii wada tiro koobo arrinta degdegeediibaa ii suurtogelin waaye can istiqsaa'i ahli dadkayga oo dhan inaan tiro koobo kulluhum dhammaantood falamad falamad falammaa markii ijtaztu aan ka gudbay mawaadica alkhatari meelihii khatarta ahaa ee markaa ay soo gaadhi kareen fardoolaydii nabiga sala allahu calayhi wasalam meelihii khatartaa markii aan ka gudbay yaan tafaqadtu ahlii ehelkaygii ayaan marka indha-indheeyey oon kontaroolay oon bal yaa maqan yaa jooga hebel ma joogaa hebla ma joogtaa saasaan tafaqudku waa sidaas falamaa markii ijtaztu aan tallaabay ama aan ka gudbay mawaadica alkhatari meelihii khatarta ahayd ee ciidamada fardoolaydu ay soo gaadhi lahaayeen yaan tafaqadtu ahlii dadkayga ayaan kontaroolay oon idhi yaa joogay iyo yaa maqan fa idaa bi waa markaasoo qad taragtu waxaan ka tegay ukhtan lii gabadh aan walaalanahay yaan waxaan uga soo tegay fii mawaatinina dhulkii aan degaynay guryahayagii oo fii najdin maca man baqiya dadkii hadhay ee meeshaa ku hadhay hunaaka halkaa ku hadhay oo min tayin reer dayi ah walam yakun ma uusan ahayn lii aniga min sabiilin wax wadda ah oo jid ah ila rujuuci ilayha inaan iyadii u laabtana suurtagal iimaysan ahayn famadaytu waan waday socodkayga ayaan watay famadaytu waan waday oo waan ku sii socday bima macii intii ila socotay xataa balaqtu shaama ilaa aan shaam ka gaadho oo wa aqamtu fiihaa aan dego fiihaa shaam aan iskaga dego oon ku nagaado bayna abnaa'i diini diintayda dadkeeda dhexdiis amaa ukhtii walaashay faqad nasala bihaa waxaa ku dhacay oo ku soo degay maa wixii kuntu aan ahaa atawaqacuhu kii shinsada ama ka baqa atawaqacuhu waxaan filayey maa wixii kuntu aan ahaa atawaqacuhu mid filayey oo wa akhshaahu ka cabsanayay ama ka baqayay bes waa la qabtay oo waxaa maxaabiistii ay fardoolaydii islaamku qabteen ayay ka mid noqotay walaashi laakiin sabab bay ugu noqotay inay islaamta nasiibkii wuxuu hi laqad balaqanii waxaa i soo gaadhay oo war la iigu sheegay war laqad balaqanii waxaa isoo gaadhay wa ana fii diyaari shaami anigaoo dhulkii shaam ku sugan waxaa isoo gaadhay anna khayla muxamadin fardoolaydii nebi muxamed aqaarat inay weerartay calaa diyaarinaa guryahayagii oo wa akhadad ukhtii walaashayna ay la tageen fii jumlati man akhadathu dadkii ay la tageen iyadoo ka mid a oo min asabaaya dad maxbuus ahaan iyo addoon loo qaatay wasiiqat in loo kaxeeyey ilaa yathrib xagga madiinada loo kaxeeyey intaasaa ay soo gaadhay kow marka maxaa dhacay markii halkaa la geeyey wa hunaaka halkaas oo yathrib ah ama madiine ah wudicat walaashay waxaa lagu daray ama waxaa wudicat waxaa la dhigay maca sabaaya iyadoo la socota maxaabiistii kale fii xadiiratin meel xero ah ayaa la dhigay meel xero ayaa la dhigay ama la dejiyey oo cinda baabi lmasjidi masaajidka nabiga masjidka nabiga agtiisa ah fa mara bihaa waxaa soo maray walaashay iyo dadkii maxaabiista ahaa annabiyu nabiga caleyhi salaatu wasalaam fa qaamat way istaagtay ileyhi rasuulka ayay isu taagtay wa qaalad waxay tidhi yaa rasuula allaahi rasuul allahu halaka alwaalidu waalidkayguu dhintay oo agoon baanahay wa qaaba alwaafidu kii maaragtay wafdiga ahaana waa maqan yahay ee famnun calaya igu galladayso waxba ani ma hayo dad melihi igu galladayso iska kaysii daa adoon waxba iga qaadin maxaa jira maxaabiista xoolaha laga qaadayay manna allaahu calayka alla adigana ha kuu galladayste fa qaala wuxuu yidhi- wuxuu yidhi rasuulku waman waa kuma waafiduka kaaga waafidka ee socotada ihina waa kuma fa qaalad waxay tidhi cadiy bnu xaatim weeye fa qaala wuxuu yidhi alfaaru ka cararay miyaa min allaahi wa rasuulihi aliya rasuulkiisa kaka cararay miyaad sheegaysa uma madaa wuu iska tegay rasuulullaahi rasuulka ilaahay wa tarakahaa iyadina meeshaasu uga tegay falamaa kaana alqadu markii haddana berri uu ahaaday oo berri la gaadhay mara biha wuu soo maray haddana rasuulku meesha iyo iyadii fa qaalad waxay tidhi cadiy walaashi lahu rasuulka waxay ku tidhi mithla qowlihaa hadalkeedii ama waxay tidhi oo kale bil amsi shalay shalay intay ku tidhi oo kale ayay ku tidhi oo ahayd halaka alwaalidu halaka alwaalidu waqaaba alwaafidu saasay saasay ahayd ee famnun calaya wa- manna allaahu calayk intii unbay ku celisay fa qaala rasuulkuna wuxuu ku yidhi lahaa iyadii midla qowlihi hadalkiisii oo kale oo maxayd waman waafiduka qaalat cadiy bnu xaatim alfaaru min allaahi wa rasuulihi miyaad sheegaysaa intii buu ku yidhi falamaa markii haddana kaana uu ahaaday bac- bacda alqaddi berri dabadeed berri kadib waa saa dambe inagu saasaan idhaahnaa berri iyo saa dambe iyo saakuun waa saakuun marka waa maalinta saddexaad maanta adaa jooga berri waa berri waa maalinta labaad ee ku xigta berri saa dambe saakuun carabigu marka waxay leeyihiin berri unbay leeyihiin bacda qadin inaad tidhaahdo bacda bacda qadin inaad tidhaa maahane berri iyo saa dambe iyo saakuun iyo ta kale intaas cid israacin karta male luqooyinka adduunka aan soomaaliga ahayn marka falamaa markii kaana uu ahaaday bacda alqaddi saa dambe markay ahaatay mara biha haddana wuu soo maray rasuulku waqad ya-isat iyada oo quusatay minhu rasuulka ka quusatay falam taqul shay-an waxa maydhayn waa iska aamustay fa ashaara laha waxaa kula taliyey oo u tilmaamay rajulun nin oo min khalfihi rasuulka gadaashiisa socday ninka rasuulka la socday oo gadaashiisa socday baa wuxuu u tilmaamay an quumii kac quumii kac oo ilayhi rasuulka u kaco wa kallimiihi la hadal ha aamusine fa qaamat way kacday ilayhi rasuulka fa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow halaka alwaalidu waalid halaagsan uu dhimay waqaaba alwaafidu kii socotada ahna waa maqan yahay oo ma imanin famnun calaya manna allaahu calayka fa qaala rasuulku wuxuu yihi qad facaltu waan yeelay lagu sii daa xor baa tahay fa qaalad waxay tidhi innii anigu uriidu waxaan doonayaa allixaaqa inaan u tago oon ka daba tago biahlii dadkaygii oo bishaami fi shaami shaam jooga inaan ka daba tago oon kuwa u tago ayaan rabaa marka maadaamay xor tahay dee xaq bay u leedahay fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi walaakin hase atee laa tacjali ha ku degdegin bilkhuruuji bixitaan ha ku degdegin shaam way fog tahay xataa tajidii ilaa aad ka hesho man dad oo tahiqiina bihi aad ku kalsoon tahay oo min qowmika adiga dadkaaga ah Liba- liyuballiquka si liyuballiquki si uu kuu gaadhsiiyo bilaada shaami geyiga shaam si uu kuu gaadhsiiyo fa idaa wajadti haddii aad hesho dad socoto ahoo aad ku kalsoon tahay oo dadkiina ka mid ahoo ku gaadhsiiya meeshii aad rabtay oo shaama haddii aad hesho fa idaa wajadti hiqa dadkii lagu kalsoonaan lahaa haddaad hesho fa aclimiinii iisoo sheeg isoo ogeysii saasuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam walamaa markii insarafa uu ka tegay arasuulu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu meesha ka tegay sa'alat waxay weydiisay dadkii can irajuli ninkii kum uu ahaa bay tidhi alladii ninkaasoo ashaara calayha kula taliyay an tukallimahu inay rasuulka la hadasho kum uu ahaa bay tidhi faqiila laha waxaa lagu yihi inahu ninkaasi caliy bnu abi aalib weeye ridwaan ullaahi calayhi wakarama allahu wajh uma markaa kadib aqaamat way joogtay way nagaatay xataa intii ayay nagaatay ay joogtay qadima uu ka yimaado rakbun dad socoto ah dadkaasoo fiihim uu ka mid yahay uu ku jiro man tahiqu bihi cid ay ku kalsoon tahay marka intii heshay fajaa-ad waxay u timid ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ba u timid sala allahu calayhi wasalam wa qaalat waxay tidhi yaa rasuul allaahi rasuul allow iyadu way islaamtay mar hadday saas leedahay laqad qadima waxaa soo galay rahdun koox oo min qowmi aniga qoladayda ah kuwaasoo lii lii aniga min qowmi min qowmi aniga qoladayda ahoo lii uu ii sugnaaday fiihim dhexdooda hiqatun dad aan ku kalsoonahay iyo wa balaaqun iyo inay igaadhsiinayaan meeshii aan rabay oo ehelkeeda ay igaadhsiinayaan intaa markay tidhi fa kasaaha wuu arad bixiyey arasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuu arad bixiyey si fiican buu u arad bixiyey wa manaxaha wuxuu siiyey naaqatan neef geelana wuu siiyey oo hal ah oo taxmiluhaa ay fuusho ilaan ma lugeyn karte wa actaaha wuxuu siiyey haddana nafaqatan sahay ayuu siiyey oo takfiixa ku filan fa kharajad waxay raacday maca rakbi safarkii ayay raacday qaala cadiyun wuxuu yidhi uma jacalnaa waxaan bilownay annagii oo walaalaheed ahaa iyo dadkeedii bacda daalika markaa kadib natanasamu inaannu sanka la raacraacno akhbaaraha wararkeeda inaan sanka la raacraacno inaan inaan wararkeeda raadinno ayuu ka wadaa wanataraqabu aanu sugno aanu sugno quduumaha inay noo timaadana aan sugno warkeedana aanu raaraadino warkeeda aan si fiican u raadino aanu sugnana ama aanu shinsanno quduumaha inay noo timaado wanaxnu annaguna laa nakaadu aanaan sigayni nusadiqu inaanu rumaysanno maa wixii ruwiya lana naloo sheegay oo min khabariha warkeeda ah maca muxamedin nebi muxamed iyo iyada wixii dhex maray iyo wa ixsaanihii sida uu u wanaajiyey ilayha iyada sida uu ixsaan falay u wanaajiyey kullu daalika alixsaana wanaajintaasoo dhan maca maa kaana wixii ahaanay isaguu jiro minii aniga xaggayga ahaaday oo tijaahu rasuulka xaggiisa ku saabsanaa oo colaada isagoo waxaan arkay oo colaada anigu aan ku sameeyey inuu isaguna waxaasoo ixsaan ah walaashay u sameeyo arrintaa waan rumaysan kari weynay buuli arrintaa iyada ah waan rumaysan kari haddii wuxuusan aqoon nabiguusan aqoonin maxaa jira nabiga kulligii waxa weeyaan naxariis iyo ixsaan iyo samafal weeye ujeedadiisuna waa in dadku ay soo islaamaan unbaa hadaf u ah hadaf kale uu ka leeyahay male adduunkan uu ka laha ma jiro inay dadku soo islaamaan oo diintan islaamku ay xoogaysato keliyeed fa wallaahi baan ku dhaartay wuxuu idhi innii anigu la qaacidun waxaan fadhiyaa fii ahli ehelkayga ayaan dhex fadhiyaa id markaa absartu aan arkay imra'atan qof haweena oo fii hawdajiha guradeeda saaran hawdajka waxaa la yidhaahdaa riti la gureeyey oo haweenku ay fuulaanba hawdaj la yidhaah taasoo tatajihu naxwanaa xaggayga usoo socota fa qultu waxaan idhi ibnatu xaatim noqo ina xaatim noqo alleleh ina xaatim noqo fa idaa isla kolkaaba hiya hiya waa iyadii falamaa waqafat calaynaa markay iskaaga soo dul taagtay annaguna aan fadhino baadaratnii waxay igu boobtay biqowlii hadalkeegii hadalkeedii bay igu boobtay alqaaticu aaalim bay tiri alqaatimu alqaaticu raximgooyihiisa uma tihid qaraabogoyskii aldaalimu ee daalimka ah laqad ixtamalta waxaad qaadatay soo maaha ood rartay biahlika adiga islaamahaagii iyo waladika carruurtaadaad soo qaadatay wa taragta waa iskaga soo tagtay baqiyata waalidika aabbaha gurdambaystiisii tii ka hadhay aabbaha wax gabadhuu dhalay aabbaha tii ka hadhay oo aniga ana waad iskaga soo tagtay soo maaha iyo cawrataka adiga cawradaadii so cawradaadii ma ihi yani haddii ay wax gaadhaan sow meesha adigu ka ceeboobi lahayd soo ma ihi so waad iga soo tagtay soo maaha bay tihi fa qultu waxaan idhi ay ukhti walaashayay laa taquulii ha dhihin ilaa khayran wanaag mahana wax kale ha dhihin wajacaltu waxaan bilaabay astardi- astardiiha inaan sasabo oon raalli ahaansheeda raadiya xataa radiyat ilaa ay raalli ka noqoto wa qasad calaya waxay iiga sheekaysay khabaraha warkeedii fa idaa warka ay ii sheegtay huwa isagu warkaasi kamaa sidii un weeye isku mid yihiin tanaaha ilaya uu igu soo gaadhay sidii aniga uu igu soo gaadhay iyo kay ii sheegtay waa isku mid fa qultu laha waxaan ku idhi wakaanad waxay ahayd imra'atan qof dumara xaasimatan oo go-aan adag caaqilatan oo caqli badan baan ahaaye iyay ahayde waxaan ku idhi maa tarayna maxaad u aragtaa fii amri rajuli ninkan arrintiisa maxaad u aragtaa yacni muxamedan calayhi salaatu wasalaam faqaalad waxay tidhi araa waxaan arkaa wallaahi baan ku dhaartee an talxaqa bihi sariican si dhaqsaa inaad ugu tagto an talxaqa bihi inaad u tagto ood gaadho sariican maxaa jira fa in yakun haddii uu yahay nebiya nabi hadduu yahay falisaabiqi ilayhi ka u dhaqsada oo mar hore u taga ilayhi fadluhu sharaftiisa ayuu leeyahay wa in yakun malikan hadduu boqor yahayna falan tudalla cindahu agtiisa weligaa ku dulloobi maysid wa anta anta adiga oo ina xaatim ah weligaa agtiisa ku dulloobi maysid baa jira xataa hadduu boqor yahay hadduu nebi yahayna ninkii u u hormara ayaa fadli iyo sharaf iyo wanaag iyo ajir iyo khayr bale wallahu subxaanahu wa tacaala aclam